wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga dhaqaalaha buluuga ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed cumar ayaa iskaashatooyinka kalluumeysatada jubbaland ugu baaqay inaysan iibinin oo ay ku shaqaystaan agabka doomaha oo dhowaan ay u qeybisay wasaaradda kalluumeysiga oo kaashanaysa hay-adda w f b wasiirka ayaa kalluumeysatada kula dardaarmay inay kor u qaadaan waxsoo saarka kalluunka iyagoo ka faa'iideysanaya doomaha la siiyo oo tirahan gaaraya sideed doomood isagoona dhanka kale u mahad celiya hay-adda w f b oo ka caawisay doomaha kalluumeysatada la siiyey sideedaaseeto laakiin waxaa weye hordhaci koowaad laakiin waxaa idinka codsanaynaa hay-adda si gaaraan oga codsanaynaa inay si gaara kala shaqayso wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga jubbaland cidna uma baahna hadday baddeeda laga faa'iidaysto ilaa waxay gaarsiin kartaa soomaaliya oo dhan ayay maaragtay ka caawin kartaa bulshadeeda soomaaliyeed marka waxaan leeyahay hay-addu way mahadsan tahay wasaaraddiina waxaan ugu mahad celinayaa sida gaarka ah ee hay-adda u soo dhoweysay ee kala shaqaysay waan u mahad celinayaa waxaan halkan kaga dardaarmayaa iskaashatooyinka kalluumaysiga waxaan dardaaran gaar ah aan u dirayaa waxaa ka mid ah doomaha markiina la siiyo iskaashatada waa iskaashato marka la yidhaahdo waa ayadaa isku filan ayadaa waa iskaashato waa dad wax isku geystay hay-adihii iyo dowladdii waxay kala shaqaynayaan in wax un loo geeyo ayagaa laga rabaa wixii dhammaystiraan inay dhammaystirtaan ayagaa la rabaa inuu sheyga aysan gadin wasaaradduna dabagal bay ku samayn doontaa hadduu ilaahay idma si gaar ah inaan doomahaas iyo agabka la siiyey aysan aan la gadin aan ku daba joogno cid kastoo la siiyey sida oga faa'iidaysta inaan aragno waayo bulshada kale oo kalluumaysatada ayaa ku dayanaysa markay ayaga ku shaqaystaan marka waxaan leeyahay idinkana dardaarankaas guddooma hay-adduna si gaara aan ugu mahad celinayaa ilaahay ka sokow oo u mahad celinayaa sida gaarka ay nagula shaqaysay waxaan rajaynayaa intaan in ka badan barojigatiyaal waxaa jira intaan ka waaweyn kowna baaxad weyn laakiin waa fiirintii ugu horreysa weeye wasaaradda kalluumeysiga jubbaland ayaa muddooyinkii dambe waday dadaalo lagu dhiirigelinayo laguna horumarinayo kalluumeysatada dowlad goboleedka jubbaland